bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min اlأqwali واlأcmaali lima تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caw uu ka bilaabmayaa aayadda شhan iyo toddobaatanaad ee suuraة الbaqرة ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ihi afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaama allah huma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi afatatmacuuna ma waxaad rajaynaysaan oo damcaysaan mu'miniintii haddaad tihiin an yu'minuu lakum inay idiin hoggaansamaan kuwa yahuuddu oo diintiinna ay soo raacaan walxaal miyaa sidaa rajaynaysaan qad kaana ay ahaayeen fariiqun qayb oo minhum kuwa ka mida yahuuddu yasmacuuna kuwa maqla kalaam allah ilaahay hadalkiisa kuwa maqla ay ahaayeen humma yuxarifuunahu dabadeed ay beddelayeen hadalkaa alle ee ay maqleen ee towraad ku yaallay min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ee ay garteen kadib walxaalna ay beddelayeen yaclamuuna ay og yihiin oy garanayaan oo jahli aanay ahayne si badheedha ay u beddelayaan alla waxau idhi waidaa laquu marka ay la kulmaan munaafiqiinta yahuudeed aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay qaaluu waxay ku odhanayaan aamannaa waan rumaynay wa idaa khalaa marka uu u gaar noqdo ee uu u noqdo bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale waa khalaadii ina soo martay oo macnihii khuluwiga iyadoo haysata ayaa ficil kaloo rajaca macnihiisana la dhansiiyey macnuhu markaa waxa uu noqonayaa wa idaa khalaa marka uu gaar noqdo ee ay u noqdaan bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale yacni marka intay isla khaali noqdaan barhkood barhkii kale uu u laabtana qaaluu waxay ku odhanayaan atuxadisuunahum ma waxaad ugu warramaysaan mu'miniinta bimaa kii fataxa allaahu ilaahay uu idiin furay calaykum idinka liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi kaa alla idiin furay cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garasho lahayn way iscanaananayaan allah waxau idhi awalaa yaclamuuna oo miyaanay ogeyn anna allaaha in alle yaclamu wuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba labadaba kor iyo hoosba waxay u yidhaahdaan alle inuu og yahay miyaanay ogeyn wa minhum waxaa ka mida nimankaa yahuudeed ummiyuuna kuwo ummiyiin ah oon waxna qorin waxna akhriyin oo sidii hooyadood ay ku dhashay ah waayo ummi waa nisbatun ila alummi hooye ayaa loo nisbeeyey oo dee ruuxuna caloosha hooyadii markuu ka soo baxo dee waa ummi laa yaqra' walaa yaktub wa minhum waxaa ka mida nimankaa yahuudeed ummiyuuna kuwo ummiyiin ah oon waxna qorin waxna akhriyin kuwaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabkii towraad ahaa aan ka garanayn ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'atan mujarada akhrin keliya mooye macnaha iyo wuxuu xambaarsan yahay waxba aan ka garanayn ama waxaa tidhaha ilaa amaaniya laakinahum yatamannawun laakiin waxa ay tamaniyayaan oo doonayaan ama ay jeclaysanayaan amaaniya yididiilooyin been ah oon xaqiiqo ahayn ayay iska tamaniyayaan wa inhum ay maahum may ahaanin iyagu ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya mooye wax kale mabay ahaanin alla waxau idhi markaa fawaylun haddaba hoog waxa uu sugnaaday liladiina kuwii oo jumlada khabari laga dhigo ama fawaylun hoog liladiina kuwii ha u sugnaado oo ducaa'iya laga dhiga habaar kuwaasoo yaktubuuna qorayey alkitaaba ay ilmaktuuba wixii la qorayey ee maktuubka ahaa qorayey biaydiihim gacmahoodana ku qorayey humma yaquuluuna dabeed odhanayey haadaa kani maktuubkan aanu gacantayada ku qoray min cindi illaah alle agtiisuu ka ahaaday maxay sidaa u odhanayaan liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi maktuubkaa ay qoreen amanan qiima si ay ugu iibsadaan qiimahaasoo qaliilan yar adduunyo yar oon macno lahayn si ay u siistaan fawaylun haddaba hoog lahum iyaga ayuu u sugnaaday ama fawaylun hoog lahum ha u sugnaada iyagoo habaar ka dhig mimaa kii xaggiisa ha uga sugnaado katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu yacnii gacmahoodu waxay qoreen hoog iyo halaag ha ugu sugnaado wawaylun hoog lahum iyaga ha u sugnaado mimaa kii xaggiisana ha uga sugnaado yagsibuuna ay kasbanayeen waxa ay shaqaysanayaanee macsiyada ana hoog iyo halaag ha ugu sugnaado wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamasana annaaru lan tamasana na taaban mayso annaaru naartu na taaban mayso ilaa ayaaman maalma mooyaane wax kale maalmahaasoo macduudatan la tiriyey maalmo tirsan oo kooban mooye naari na taaban mayso qul waxaad ku tidhaha nebi allow attakhadtum ma waxaad ka yeelateen cinda allaah alle agtiisa ma waxaa ka yeelateen cahda ma ballan baa ilaahay agtiisa idiin taallo oo ma allah idiin ballan qaaday badbaadada ah dee falan yukhlifa allaahu cahdah waa jumlo muctarido ah oo attakhadada iyo amtaquulunta am taquuluuna dambe raacsan ayay soo kala dhex gashay waana jawaabu shardin muqadar oo shardi muqadaray jawaabuto macnuhu waxa weeye dee falan yukhlifa allaahu cahdahu ay in ittakhadtum cinda allaahi cahdan haddii alle agtiisa ballan idiin yaallo hee dee falan yukhlifa allaahu cahdah ilaahay ballantiisa baajin maayo waa oofinayaa am taquuluuna mise waxaad leedihiin oo aad ka sheegaysaan cala allaahi alle ma waxaad ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn mise alle waxaad ka sheegaysaan waxaydaan ogeyn marka attakhadtumta iyo am taquuluunada ayaa israacsan jumlada dhexena waa muctarida oo ay soo kala dhex gashay oo macnuhu waxa weeye ma alle agtiisaa ballan ka yeelateen mise waxaad ka sheegaysaan alle waxaydaan ogeyn oo waa ku been abuuranaysaan alla waxau idhi balaa haa oo naari way idin taabanaysaa oo balaadu waa jawaabu nafyi nafyigaa hore lan tamasana na taaban mayso ayay jawaabuto waxa weeye balaa haayoo naari waa idin taabanaysaa oo waa laydin cadaabayaa man ruuxa kasaba kasbada sayi'atan xumaan oo wa axaaad ay koobta bihi manka khaiicatuhu gefkiisu uu koobay meel walba kaga wareego makhraj iyo meel uga baxana waaya fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi haadihi alaayaat weli waxaynu ku jiraa qisaskii reer banu israa'iil iyo nimanka yahuud dhaqankoodii xumaa marka haadihi alaayaat macaanida ugu muhiimsan ee ku jira waxaa ka mid ah ana alyahuud abcadu nnaasi can qabuuli اlxaqi wاlidcaani lah macnaha ugu weyne laga qaadanaya aayaadkan u horeeya waxaa ka mid ah in nimankaa yahuudeed ay yihiin nimanka ugu fog ee ugu madax adag xagga qaadashada xaqa iyo hogaansanka sidaa darteed ayaa alla uu yidhi afatatmacuuna oo marajaa idinka haysa istifhaamtaasi waa istibcaad waa fogeyn la fogeynayo macnuhu waxa weeye ma waxaaba damacsantihiin oo raja idinka haysaa inay idiin hogaansamaan waan arrin aan dhacayn oo adag weeye afa taطmacuuna waxaa kaloo aayaadkan ku jira taxriifu اlyahuudi kalaam allah can cilmin wa nifaaquhum wa ciqaabuhum nimankii yahuudeed dhaqan xumadooda inay ka mid ahayd hadalka ilaahay inay bedelayeen oy doorinayeen weliba iyagoo og oo cilmi u leh uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun oo dhaqan bay u ahayd yuxarifuuna alkelima can mawaadicih hadallada ilaahay meesheedii munaasabka ahayd inay ka leexiyaan oo meel kale waxa weeyaan u leexiyaan dhaqan bay u ahayd leexintaa iyo bedelidaasina lafdiga iyo macnaha labadaba waa ku dhacasoo taxriifu lafdi walmacna oo kitaabkii towraad ahaa alfaadiisii waa bedeleen wax badan oo ka mid ah macaanidii iyo muraadkii looga jeedayna wax badan oo ka mida waa ka leexiyeen marka taxriifku lafdan wa macnan dhaqan buu ahaa inay ereyadana bedelaan macaanidana bedelaan ilaahay waxa uu tilmaamay nifaaqooda oo sida gaaladii mushrikiintii carbeedba ay munaafiqiin u lahaayeen baa yahuudduna ay munaafiqiin u lahayd qaar iyagoo yahuudoo gaalo ah haddana islaam afka baarkiisa ka sheeganaya oo waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin waa munaafiqu lyahuud waa yahuudda kuwoodii munaafiqiinta ahaa ee iyagoo gaalo ah haddana islaamka afka baarkiisa ka muujisanayay waxaana la tilmaamay waxa weeyaan oo aayaadka aakhirkooda ku jira dee cuquubada ay helayaan oo balaa man kasaba sayi'atan wa xaatat bihi khatii'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaar waa waciid iyo goodi u soo arooray waxaa kaloo laga fahmayaa aayaadkan laysa almaqsuudu bilkitaabi mujarada alqira'a bal fahmuhu wa tadabburuh kitaabka ujeeddada loo soo dejiya ma aha in la akhriyo oo keliya laakiinse waa in la fahmo oo loo fiirsado halkee laga qaadanayaa waminhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya waxa ahlulkitaab lagu canaananayo muslimiintana waa lagu canaananaya oo waa caam yeelaysaa marka ahlukitaabkii nimankaa yahuudeed waxaa ka mida la yidhi kuwo aan kitaabka ka garanayn ilaa amaaniya umniyada laba macnoba waa lagu fasiray macna tilaawa iyo amaani oo marka aynu macnaha kala soo baxnay waa marka amaaniya qiraa'o iyo tilaawo lagu macneeyo ilaa idaa tamanaa alqa shayطaanu fii umniyatihi idaa talaa baa lagu fasiray talaa kitaab allahi awala leylatin waa kii shaacirkuna lahaa cuثmaan ibnu cafaan isagoo tilmaamaya tamanaa kitaab allaahi awala leylatin wa aakhirahaa laaqa ximaama almaqaadiri markaa tamanaa kitaab allaahi ay talaa weeyi wuu akhriyey marka macnaha talaawada marka lagu fasiro amaanida waxa weeyi dee laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya kitaabkii towraad ahaa inay xuruuftiisa akhriyaan mooyaane macaanidiisa waxba ka garan maayaan ilaa qiraa'o mujarada oo aan macno lahayn oo ka madhan mooye arrintaasina waa arrin lagu ceebaynayo oo canaan xambaarsan waana macno shamlisanayo oo caam yeelaya muslimiintana oo sida kuwaa kitaabkii towraad ahaa qiraa'ada mujaradka ah loogu canaananayo ayaa kitaabkii qur'aanka ahaa ee furqaanee nebi moxamed lagu soo dejiyeyna dee dadka tilaawo mooye aan macnihiisa u dhaadhicin canaantaasi ay haysataa waayo ilaahay waxa uu tilmaamay kitaabka waxaa loo soo dejiyey tadabbur inay tahay ee tilaawo keliya aanay ahayn oo allah waxau yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ululalbaab allah waxa uu yidhi kitaabkani waa midaanu kugu soo dejinay nebi allow waayo liyadabbaruu aayaatih si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan waliyatadakara ululalbaab iyo dadka caqliga lihi si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan marka kitaabka lama odhan liyatluu ama liyaqra'uu laakiin waxaa la yidhi liyadabbaruu waa maqsuudka loo soo dejiyey amaaniya haddii lagu fasiro waxa weeye yididiilooyinkana waxa weeye dee diintu yididiilo iyo wax layska yididiisho ma aha ee waa xaqaa'iq iyo iimaan iyo camal saalixa oo la sameeyo oo dhaqanka yahuudeed bay ahayd inay iska yididiishaan inay janno iska helayaan naarna ka badbaadayaan wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum waxay iska yidhaahdeen oo yahuudi tidhi janno geli maayo nin yahuudiya mooye qof kale kiristankiina waxay yidhaahdeen janno geli maayo qof kiristana mooye qof kale alla waxau ihi tilka amaaniyuhum waa yididiilooyinkoodii un waa iska tamaniyayaane wax xaqiiqoo runa ma aha waxaa ka mid a wa qaaluu lan tamasa annaaru ilaa ayaama macduuda waa yididiilo un tamani laakiin wax xaqiiqaa ma aha oo xaqiiqadu waxa ay tahay dadku waxa badbaadinaya waa iimaan iyo camal saalixa ee maaha amaani haddaad waxaa doonta iska samaysoo tidhaahda ilaahay jannu igelinaya dee jannadu sac iyo camal bay u baahantah xasanulbasri waata laga wariyey inuu yidhi laysa aliimaanu biاtamani walaa biاtaxalli walaakin maa waqara fi اlqalb wasadaqahu alcamal iimaanku wax layska yididiishoo la tamaniyo ma aha wax laysku qurxiyo madaahir iyo muuqaal un ka muuqdana ma aha ha yeeshee waa wax qalbiga dega camalkuna uu rumeeyo hada huwa aliimaan اlmunji waxaa markaa kaloo laga qaadanayaa aayaadkan taa aynu tilmaanoo ah in maqsuudka kitaabku aanu ahayn mujarad alqiraa'a laakiin uu yahay alfahmu waاtadabbur walaysa diinu bilamaani saynu soo tilmaannay yididiilooyinna ma aha oo waa camal iyo iimaan la sameeyo diinta xaqa ah wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya wa inhum ilaa yadunnuun ummi saynu hore u tilmaanay nisbatun ila alummi waxa loo nisbeeyey waa hooyadii siday ku dhashay oo kale wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a allah waxa uu uurkii hooyooyinkiin idinka soo saaray idinkoon waxba ogeyn oon waxba garanayn markaa ruuxa waxa asal waa uurka hooyadii sida uu kaga soo baxaa inay tahay dee jahli iyo garasho la-aan wajacala lakum asamca walabsaara walaf'ida lacalakum tashkuruun dabeed ilaahay wuxuu ku galladaysto ugu mano sheegtay inuu ugu nicmeeyey adawaadkii ay ku xasilin lahaayeen cilmiga oo maqalka iyo aragga iyo qalbiga ah si ay alla u mahadiyaan oo ugu caabudaan oonay ugu caasiyin ummiguna waa alladii laa yaqra' walaa yaktub waxna qorin waxna akhriyin amaaniyada marka tilaawo lagu fasiro waxaa laga qaadanayaa umminimo inaan lagaga baxayn mujarada tilaawa xuruuf inaad akhrido un maantana dad fara badan dee qiraa'ada xuruufta qur-aanka way hayaan laakiin macaanida intaa haysaa way koobanta xuruuf keliyood akhridana umminimo kaga bixi maysid ilaa macnihii iyo maqsuudkii qur-aanka loo soo dejiyey aada hoos ugu dhaadhacdood dhadhamiso atuxadiuunahum bimaa fataxa allaahu calaykum liyuxaajuukum bih yacnii nimanka yahuude nimanka yahuud ee munaafiqiinta ahi muuminiinta markay la kulmaan waxay odhanayeen waa rumaynay markay iyagu isla gaar noqdaanna waxay isku odhanayeen iyagoo iscanaananaya ma waxaa uga warramaysaan wixii alla idiin furay oo waxa alla u furay waa maxay waa cilmigay towraad ku hayeen ee ahaa dee sifaadkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi xaqa inuu yahay inuu soo bixi doono xaqaa'iqdaasay hayeen marka waxay isku canaananayaanay odhanayaan ma xaqaa'iqdii iyo culumtii aada hayseen baad u sheegaysaan mu'miniinta si ay ilaahay agtiisa idinkaga gar helaan oo idinkula doodaan oo u yidhaahdaan way ogaayeen ogaan bay uga ambadeen oo u garab mareen marka laamka liyuxaajuukum maaha laamulcilla oo dee uguma warramayaan in lagula doodo laakiin waa laamulcaaqibati wasayruura oo warka ay u sheegayaan cidhibtiisa dambe inay noqon doonto ilaahay agtiisa in lagaga gar helay xujo ku noqoto weeyaan macnuhu oo liyuxaajuukum waa in cidhibta dambe ay noqoto inay ilaahay agtiisa qiyaamaha kula doodaan marka waa laamulcaaqiba waa cidhibta dambe waxay noqon doonto ee maaha markay u sheegayaan inay ugu sheegayaan haydinkula doodaan oo dee haydinkaga gar helaan maqsuudka sidaa ma aha فwayl للذiina ykتبوna الkتاaب بأydيهiم ثuma yquluuna hذa min عind الlahi liyشhtarوu bه ثمنا قليiلا فwayl lah mima kaتaبت أydيهiم hadiه الآaيaaت waxa goodi adag loogu soo jeediyey kuwaas ahlukitaabka ah ee intay gacantooda wax ku qorqoraan odhanaya kanuu ilaahay soo dejiyey si ay qiimo yar u siistaan siaynu hore usoo tilmaannay qaliilan mafhuum ma leh oo laga fahmi maayo wax yar bay siisteena dee wax badan may siistaan macnuhu sidaa ma aha waayo adduunyadu intay ka tira leeg tahayba waa amanan qaliilan ifada noocan oo kaleana waxaa la ydha waa sifatun kaashifa laa muqayida waayo sifaadka qaarna waa sifaat muqayida oo sifada muqayidki waxa weyaan waa qaydo waxaa laga ixtiraazayaa waa waxa ka soo horjeeda ayaa laga saaraya waa qaydkaas oo imika haddii qayd ay noqon lahayd waxay noqon lahayd amanan qaliilan laakiin kaiiran dee wuu ka bixi lahaa soo maha laakiin qayd maaha tani waa kaashifa way sii cadaynaysaa uun oo waxa weeyaan uun wax yar bay siisteen laakiin wax yar iyo wax badan waxay siistaanba uma qalma dee diin in la weydaarsaday iyo kitaab waxaa markaa ku soo arooray dee goodiga iyo waciidkaa adagoo ah yacni hoog inuu sugnaaday weylna waadi naareed waa lagu fasiray cadaab daran waa lagu fasiray hoog iyo halaag guud ahaanna waa lagu tilmaamay marka waa habaar waxay yidhaahdeen markaa uu yidhi diilooyinkooda aan xaqiiqada ahayn ka mid ah lan tamasana naaru ilaa ayaama macduuda naarina taaban mayso maalmo tirsan mooye wax kale waxay u jeedaan afartankii maalmood ee dibiga ay caabudeen afartankii maalmood unbaa cadaabna la soo marinayaa oo kadib jannadaanu ku dambaynaynaa wey waa yidhi diilooyin iyo waxaan waxba ka jirin waxaa lagu yidhi qul attakhadtum cinda allaahi cahdan falan yukhlifa allaahu cahdah am taquuluuna cala allahi maa laa taclamuun maalla agtiisaa ballan idiin taalla mise ilaahay waa ku been abuuranaysaan amtu waxa weeyaan mutasilo marka laga dhigo waxay faa'iidaysaa tacyiinu axadi shay-ayno laba shay midkood in la cayimo oo labada mid unbaa mutacayin noqonaya ee labadu ma wada noqonayaan macnuhuna wuxuu noqonayaa dee laba midun weeyi inaad ilaahay agtiisa ballan dhigateen iyo alle inaad ku been abuuranaysaan haddii midi baaqato ta kalaa mutacayinoo soo hadhaysa oo haddii la ogaaday alle agtiisa inaanu cahdi iyo damaanadi idiin oolin maxaa soo hadhay dee alla inaa ku been abuuranaysaan oo iftiraa iyo been abuurad xaalkiinu uu yahay haddii munqaica laga dhigana waa bimacnaa bal oo am taquuluuna bal eh kaba kaale cahdi iyo ballan aad dhigateene taquuluuna cala allahi maa laa taclamuun allama waxaad ka sheegaysaan waxaydaan ogeyn oo waa ku been abuuranaysaan balaa man kasaba sayi'atan wa axaaطat bihi khai'atuhu waa kaafirkii muuminkii ma aha waayo ruuxa muuminkii si kastuu u dembaabo dembigiisu ma hareereeye makhraj iyo meeluu ka baxun buu helaa mar hadduu ahlu tawxiid yahay laakiin qofkaa dembigu hareereeye meel uu ka baxa aan lahayni waa gaalkii waxaa sii caddaynaya fa ulaa'ika asxaabu nnaar waayo qur'aanku asxaabu nnaar wuxuu ku tilmaamaa gaalada ilaa asxaabu nnaar waa bimacna almulaasama kuwa naarta laasimayeen dhinacna u dhaafayn muuminkuna xataa hadduu naar galo ku waari maayo waa ka baxayaa dee allah waxau idhi afatatmacuuna ma waxaad rajaynaysaan oo hunguri idinka hayaa mu'miniintiiyey an yuuminuu inay idin hoggaansamaan lakum idinka nimankan yahuudeed oo idin raacaan walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun kooxoo minhum iyaga ka mid ihi yasmacuuna kuwa maqla kalaama allaahi ilaahay hadalkiisa kuwa maqla ay ahaayeen waa hadalkii allee towraad ku yaalay uma yuxarifuunahu dabadeed ay beddelayeen hadalkaa alleh min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen dabadeed wahum yaclamuuna walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan iyagoo fahmay oy garanayaan ayay hadalkaa alle bedelayaan erey lafdigiisa iyo macnihiisa labadaba ma kuwaasaa rajo ka qabtaan waa maya waa arrin baciid oo fog weeyi waidaa laquu markay la kulmaan nimankaa munaafiqiinta yahuudeed aladiina aamanuu kuwii rumeeyey qaaluu waxay ku odhanayaan aamanaa waa rumaynay waidaa khalaa marka ay gaar noqdaan ee bacduhum barhkood u noqda ilaa bacdin barhka kalena qaaluu waxay ku odhanayaan atuxadisuunahum ma waxaad uga warramaysaan mu'miniinta bimaa kii fataxa allaahu alla uu idiin furay calaykum korkiinna ma wixii alla idin baree towraad ku hayseenee ahaa dee xaqnimada nebi moxamed iyo sifaadkiisa miyaa mu'miniintii u sheegaysaan maxaa ugu sheegaysaan miyaa uga warramaysaan mu'miniinta alla wuxuu idin furuu idin baray liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan macnaha si ay cidhibta dambe u noqoto inay idinkula doodaan maaha tacliila waa caaqibo liyuxaajuukum si ay cidhibta dambe u noqoto inay idinkula doodaan bihi kaa aada uga warramaysaane alla idiin furay cinda rabbikum rabbigiin agtiina agtiisa ay idinkula doodaan afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanay ma idinkiiba waxa weeyaan dooda wixii laydinkaga heli lahaa ma idinkaa isku horseedaya weeye allah waxau idhi awalaa yaclamuuna oo miyaanay ogeyn nimankan yahuudeed ee sidan lihi miyaanay ogeyn anna allaha in alleh yaclamu uu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba miyaanay ogeyn inuu allah ka sarreeyo oo koriyo hoostoodaba uu og yahay wa minhum waxaa ka mid a nimankaa yahuudeed ummiyuuna kuwa ummiyiina oo aan waxna qorin waxna akhriyin kuwaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabkii towraad ahaa aan garanayn ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'atan mujarada tilaawo markaad ka dhigto akhrin keliya mooye wax kale aan ka garanayn marka ilaa istinuhu waa mutasil ilan tilaawadan iyo kitaabku waa isku jinsiya waa mutasil markaa oo ilaa amaaniya ilaa qiraa'atan mujarada akhrin mooye wax kale aan ka garanay haddii aad ka dhigto amaaniya iyo didiilooyinna isku jinsi maahe munqaic weeyaan istinuhu ilaadana bimacnaa laakinna ayaad ka dhigi oo markaana macnuhu waxau noqonayaa wa minhum waxaa ka mid a nimankii yahuudeed ummiyuuna kuwa ummiyiina oon waxna qorin waxna akhriin kuwaasoo laa yaclamuuna aan ka garanaynin alkitaaba kitaabka aan garanayn ilaa amaaniya laakin yatamanawna amaaniya ha yeeshee waxay iska tamaniyayaanuun yididiilooyin aan waxba ka jirin iyo laablakacan raad lahayn waynhum ay maahum iyagumay ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya oo male isaga socda mooye wax kale may ahaanin niman cilmi ku socda ma aha alla waxau ihi fawaylun hoog liladiina kuwii ha u sugnaado yaktubuuna qoraya alkitaaba ay ilmaktuuba wixii la qorayey qorayey biaydiihim gacmahooda ku qorayey oo alkitaab waa bimacna almaktuub wixii la qoray fawaylun hoog liladiina kuwii ha u sugnaado ama liladiina kuwii buu u sugnaaday khabar iyo inshaa'ikaa doonta ka dhig kuwaasoo yaktubuuna qoraya alkitaaba ay ilmaktuuba wixii la qorayey maktuubka ahaa qorayey biaydiihim gacmahooda ku qorayey maxaa kollay gacan baa lagu qoraaye loo sii qayday biaydiihim ee loo carabaabay waa ziyaadatan fi tashniic ceebayntaa lagu xeel dheeraanaya waxay gacmahooda ku malmaluuqeen oy ku xarxariiqeen ayay leeyihin waa kitaab alleh uma yaquuluuna dabeed waxay odhanayeen haadaa kani aanu qoray waa maktuubkii eh min cindi illaah alla agtiisa ayuu ka ahaaday maxay sidaa u odhanayaan liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi kaa ay qoreenee maktuubkaa amanan qiimo ama lacag qaliilan oo yar fawaylun haddaba hoog lahum iyaga ayuu u sugnaaday ama ha u sugnaado mimaa kii xaggiisana ha uga sugnaado katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu wawaylun hoog lahum iyaga ha u sugnaado mimaa kii xaggiisa ha uga sugnaado yagsibuuna ay kasbanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naartu cadaabna heli maayo nagu dhici maayo ilaa ayaaman maalma mooyaane maalmahaasoo macduudatan la tiriyey maalmo tirsan oo afartankii maalmood eenu dembaabni mooye wax kalena heli maayo qul waxaad ku tidhaha nebi allow attakhadtum ma waxaad ka yeelateen cinda allaah alla agtiisa ma waxaa ka yeelateen cahdaa ballan ma ballan baa ilaahay idiin ag taalla falan yukhlifa allaahu cahdah dee in ittakhadtum cinda allaahi cahdan waa shardi muqadar ah alla agtiisa hadday ballani idiin taallo hee dee falan yukhlifa allaahu ilaahay baajin maayo cahdahu ballantiisa hadday jirto alla waa oofinoo baajin maayo laakiinse ma jirto am taquuluuna mise waxaad leedihiin oo ka sheegaysaan cala allah allama waxaa ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn mise ilaahay waa ku been abuuranaysaanoo waxaydaan cilmi u lahayn baad alla u nisbaynaysaan xaqiiqaduna waa taas alla waxau ihi balaa haa oo way idin taabanaysaan naari mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen balaa bimacnaa bal kaba kaalay taasoo man kasaba sayi'atan laakiin waxaa xoog badan balaada in jawaabu nafyigaa hore jawaab looga dhigo marka balaa haayoo way idin taabanaysaan naari soo may odhan lan tamasana naaru way idin taabanaysaan naari man axadka kasaba kasbada sayi'atan xumaan oo wa axaatat uu koobo bihi isaga khaii'atuhu wa axaatat ay koobto bihi mankaasi khaii'atuh gefkiisi iyo macsiyadiisii ay koobtay ay hareeraysay dhinac walba ka marto fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna waa ku waarayaan marka waa abad alaabaad gaalada laakiin muslimiinta cusaatulmuslimiinka ahlulkabaa'irka ah khaaliduuna hadday ku soo aroorto waa khuluudun duuna khuluud baa la yidhaha waa bimacna almukti awiil mudday ku jirayaan oo dee ku waari maayaan laakiin abad alaabaad weligood kuwaan ka baxayn waa kufaarta un alla waxau ihi waladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun waladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alacmaala acmaashii sameeyey acmaashii alsaalixaati ee u wanaagsanaa ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waaraya weeyi wadkuruu xasuusta id waagii akhadnaa aanu qaadnay miihaaqa banii israa'iila nimankii reer banu israa'iil yacquub ubadkiisii ballantoodii adkayd markaanu ka qaadnay xasuusta ee waqulnaa lahum aanu ku nidhi maxaanu ballanta kaga qaadnay waa tan laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha alla mooye cid kala caabudi maysaan waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan macnaha waa ka khabari oo laa tacbuduuna caabudi maysaan macna ikhbaar bay u dhacaysaa xagga lafdigaan ujeedaa waa ka khabari laakiin xagga macnaha waa ka inshaa'i oo waa bimacna nahyi oo ay laa tacbuduu ila allah alla mooye cid kale ha caabudina weeyi waxaanay culimmada luqadu yidhaahdeen waxa weeyaan inshaagu inuu ku yimaado bimacna alkhabar ayaa ka xeel dheer inuu ku yimaado waxa weeyaan nahyi mujarad oo toos ah oo in toos loo yidhahdo laa tacbuduu ha caabudina waxaa ka xeel dheer laa tacbuduuna oo macnuhu waxa weeye suurtagalba ma aha inay idinka dhacdo dee hadday hagaagsantihiin marka tanaa xeel dheer in nahyigu ku yimaado bimacna alkhabar oo nahyi baana loo jeedaa wa laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhiri oo kale oo waqulnaa lahum aanu ku nidhi laa tacbuduuna caabudi maysaan ay laa tacbuduu ha caabudina weeyaan macnuhu ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina wa bilwaalidayni wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna u samafala ixsaanan samafalid wadilqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibkaana u samafala iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiini kuwa masaakiintee baahan oo waqulnaa waquuluu oo waquuluu ku yidhaahda linnaasi dadkana waxaa ku tidhaahdaan xusnaa wanaag ay qowlan daa xusnin yacni hadal wanaag u saaxiiba wa aqiimuu ooga asalaata salaadana ooga oo wa aatuu bixiya azakaata sakadana bixiya uma tawallaytum dabeed waad jeedsateen ilaa qaliilaa in yar mooyaane oo minkum idinka idinka mid ah walxaal antum idinku mucriduuna kuwa jeedsaday aad tihiin bal insaafka shareicada iyaga laftoodii nimankii reer banu israa'iil baa lasoo kala reebaya oo waxaa la leeyahay laysma raacine uma tawallaytum ilaa qaliilan marka insaafki iyo cadligu waa maxay dee shay walba halkiisa inaad dhigto oonad wax israacin marka intii multasimiinta ahaydee ballanta oofiseen burin waa laga soo reebay ilaa qaliilan laakiin intii badnayd baa halaagsantay alla waxaa uhi wadkuruu xusa id waagii akhadna aanu qaadnay mihaaqakum ballantiinna aanu qaadnay oo waqulnaa lakum aanu idinku nidhi laa tasfikuuna daadin maysaan dima'akum dhiigagiinna waa sidii tii hore oo waa khabarun bimacna nahyi ay laa tasfikuu ha daadinina weeyaan macnuhu lafdigana waa ka khabari laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigagiinna walaa tukhrijuuna bixinna maysaan anfusakum nafihiinna min diyaarikum guryihiinna ka bixin maysaan macnaha laa yukhrij bacdukum bacdaa berhkiin barhka kale yuu saarin waayo dadka isku diintii waa ka nafsin waaxida oo sida muminiintaba loo yidhi walaa talmisuu anfusakum ay laa yacib bacdukum bacda ayaa kuwan yahuuda isku diinta ahaana walaa tukhrijuuna anfusakum ay laa yukhrij bacdukum bacda ilan waa sidii naf keliya oo kale ayay ka dhiganta uma aqrartum dabeed waa qirteen oo waxa weeyaan arrintaa waa qirteen oo waa ogolaateen walxaal antum idinku tashhaduuna a ka markhaati kacaysaan arrintaa uma antum dabeed idinku haaulaa iyo haaulaa kuwaasoo waa munaado xarfinidihii laga xadfay taqtuluuna waad laynaysaan anfusakum nafihiinii baad dilaysaan maaha qofku isagu inuu isdilayo laakiin waa yaqtulu bacdukum bacda ila naf keliyaa laga cabiray maadaama ay isku diin yihiin oo watukhrijuuna waa saaraysaan fariiqan qayb oo minkum idinka idinka midana min diyaarihim guryahoodii baa ka saaraysaan tadaaharuuna xaal aad isku bahaysanaysaan calayhim korkooda tadaaharuunana waa la akhriya marka tadaaharuuna markay mukhafaf tahayna waa min baabi xadfi ixda taa'ayn oo tatadaaharuuna bay ahayd calayhim korkooda ayaa isku bahaysanaysaan bilithmi dembi ayaa isku bahaysanaysaan oo isku soo raacaysaan iyo walcudwaani xadgudub wain yaatuukum haddii ay idiin yimaadaanna kuwaa aad saarteen ama aada la dagaalanteen usaaraa iyadoo lasoo qafaashay oo maxaabiis dagaala haddii laydiin keenana tufaaduuhum waad furanaysaan tafduuhumna waa la akhriyay walxaal baad furanaysaan huwa ikhraajkaa iyo bixintaasi muxaramun mid laydinka xarimay ay ahayd calaykum idinka ikhraajuhum bixintooda laydinka xarimay oo huwada damiirku wuxuu noqonayaa masderka laga fahmo watukrijuunada ilan waxa weeyaan ficil kastaa wuxuu xambaarsan yahay masder oo asalkiisii ah walmasder laslu wa ayu aslin wa minhu yasax ishtiqaaqu lficli marka watukhrijuuna khuruujka laga fahmaya ayaa huwada u noqonaysaa oo macnuhu waxa weeyaan walxaal ayaa furanaysaan huwa ikhraajkaa aad bixinaysaan khuruuj maaha waa ikhraaj ilan tukhrijuuna akhraja bay ka timi marka masderkeedu waa ikhraaj khuruujku waa kharaja ikhraajkuna waxa weeyaan akhraja wa huwa markaa ikhraajkaa iyo bixintaa aada isbixinaysaan muxaramun mid laydinka xarimay ayuu ahaaday calaykum korkiina ikhraajuhum waa bedelun damiirka huwa ikhraajka ahaa baa laga bedelaya ikhraajkan dambe ikhraajuhum bixintoodaa laydinka xarimay ee afatu'minuuna miyaa rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabkii towraadaha barhkii miyaa rumaynaysaan oo watakfiruuna waa ka gaaloobaysaan bibacdin barhka kalena miyaa ka gaaloobaysaan famaa jazaau man mid abaalmarintiisu maxay ahaatay maxay tahay kaasoo yafcalu samaynaya daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo dilka iyo ikhraajka iyo isku bahaysiga waxyaabaha lasoo sheegay ama waxa weeyaan famaa jazaau man yafcalu daalikada aqrabu madkuurkaba u celiyo yacnii madkuurkan ah kitaabkii in badhna la rumeeyo badhna laga gaaloobo cidda samaysa abaalkeedu miyuu ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooyaane ma wax kaluu ahaaday maya ma ahaanin filxayaati nolosha uu ku dulloobo noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuradduuna waxaa loo celin doonaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka u daran baa loo celin doonaa wama allaahu allana ma ahaanin bikhaafilinkii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ulaa'ika haddaba kuwaasi ay almutasifuuna bimaa dukir waxaa la soo xusay kuwa ku sifoobay aladiina waa kuwa ishtarow iibsaday alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd bilaakhirati aakhira ku iibsaday badu matruugii bay gashay aakhiray ka tegeen oo adduunyay qaateen oo doorsadeen oo falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo haadihi alaayaat maqaasida ugu muhiimsan ee ku jira waxaa ka mid a hawaabu lmu'miniin dadka muuminiinta iimaank iimaanka iyo camalka saalixa laga helay abaalmarinta wanaagsan ay helayaan ee jannada ah waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaa'ika asxaabu ljanna hum fiiha khaaliduun waxaa kaloo ka mid ah maqaasida aayaadkani ay xambaarsan yihiin ee ugu muhiimsan mukhaalafatu lyahuudi lilmawaahiiq nimanka yahuud la yidhaahdaa niman ballan iyo cahdile inaanay ahayn oo ballamadii alla ka qaaday ay khilaafeen oo dee mawaahiiqdaa loo soo tiriyoo dhan way khilaafeen oo may oofin waxaa kaloo ku jirta aayaadkan sababu dulli lmuslimiin wa hawaanuhum tajzi'atu axkaami shariicati camalan bibacdiha wa tarkan libacdihim horeynuu sheegnay oo ahlulkitaab waxa lagu canaananayo mu'miniintana waa lagu canaananaya oo waxaa loo diidayaa dee sifadaasoo kale in laga helo marka nimankan sow laguma canaanan inay kitaabkii badhna rumeeyeen badhna ay ka gaaloobeen canaantaasi waxay haysataa mu'miniintana way haysataa waxaa arinta noocaasana jaza iyo abaal looga dhigay famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati اdunya culimada halkaa waxay ka qaateen maanta khizyiga iyo dulliga dadka muslimiintaa haysta asbaabta keentay waxaa ka mid ah axkaamtii shareecadu ay kala qayqaybiyeen oo dhaxalkii iyo qoyskii iyo waxyaabaha la midka ah dee shareecadii wadaadka inoo geeyaa laleeyahay maxkamadda wax alla wixii kale ee noloshii kale ee dhaqaalihii kale ee siyaasadii kale gaalo iyo bari iyo galbeed baa laga qaadanaya marka waa tajzi'atu shariica shareecadaa la kala qaybqaybiye wixii la doonana laga qaatay wixii la doonana laga tegey waa sifadii yahuudeed sida yahuudi ugu dulowday ayay kun kuwana ugu dulaysaye maanta muslimiinta joogta oo waa arrin xaqiiqo oo jirta marka macnahaasina waa macno aayaadkan laga fahmayo fma jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اdunya aayaadkan waxaa ugu horeeya sideed ballan oo yahuud laga qaaday mu'miniintana waajibku ah inay oofiyaan oo waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila اllah waa kow wabilwaalidayni ixsaana wadi lqurba walyataama wاlmasaakiini wquuluu linaasi xusna waaqiimu الsalaa waaatu الzakaa waa sideed ballan sideedaa ballan sida reer banu israa'iil looga qaaday ayaa mu'miniintana looga qaaday oo xil iyo waajib saaran uu yahay oo ay tahay inay la yimaadaan waxaa kaloo ilaahay tilmaamay yani mawaahiiqda laga qaaday nimankaa yahuudda waxaa ka mid ahaa in afar arimood cadamu اlqitaal horta iyagu dhexdooda inaanay isdilin nimankaa yahuudda reer madiine ee wakhtigaa jiray macnaha waxaa loo diiday dee dhexdooda dilka waa laga manciyey oo waa loo diiday waxaa kaloo loo diiday inay cid kale isku soo raacaan oo isu soo bahaystaan waa cadamu tadaahur waxaa loo diiday inay isbarabixiyaan oo guryaha iska saaraan waxaa loo diiday waxaa la amray in cidda iyaga ka mida ee dagaal lagu qabsada inay soo furtaan waa afar ballan saddex waa loo diiday midna waa la amray dilka iyo barabixinta iyo waxa weeyaan inay cid isku soo raacaan oo isku soo bahaystaan saddexdaa arrimood waa laga manciyey waxaase la amray cid iyaga ka mid a haddii maxaabiis loo qabsada inay soo furtaan waa afar arrimood haddaba yahuuddii madiina wakhtigii jaahiliyada ee qabla alislaam intii aan islaamku iman waxa ay la xilfi ahaayeen ree aws iyo ree khasraj oo madiine ansaar nimankii ugu xooga badnaa dee aws iyo khasraj bay ahaayeen aws iyo khasraj waxay ahaayeen niman birta iska asla oo naf iyo maal iyo ubad iyo oori midna aan isu bixin ila islaamkaa walaaleeye wakhtigii jaahiliga haddaba nimankan yahuudeed ee ree madiina saddex qabiil bay ahaayeenoo banu banu qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda banu nadiir iyo banu qaynuqaac waxay bahwadaag la ahaayeen khasraj banu quraydana waxay bahwadaag la ahayd iyo xilfi aws waxaa dhacaysay marka aws iyo khasraj markay weerar isku soo qaadaan dee yahuuddii aws xilfiga la ahaydna aws bay la soo gelaysay kuwii khasraj bahwadaagga la ahaydna khasraj bay la soo gelaysay maxaa halkaa ka dhacaysay markaa dee yahuudigii yahuudiga inuu birta ka aslo soo maah oo iska hor yimaadaan marka waxaa dhacaysay inay isdilaan oo isbarabixiyaan oo isu soo bahaystaan oo cid kale isku soo raacaan saddexdaasiba way dhacaysay laakiin waxaa kaloo dhacaysay marka qof iyaga ka mida maxaabiis loo soo qabsado intay isku yimaadaan inay furtaan oo ay waxa weeyaan soo furtaan maxbuuska marka iftidaagii way ku camal faleen afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin oo intii kalena way khilaafeen waa kuwan isdilaya waa kuwan isbixinaya waa kuwan dhegta dhiiga isku daraya ila intaaba waa loo diiday marka calaa kullin sidaasaa loo yidhi miyaa kitaabkii badhna rumaynaysaan badhna aa ka gaaloobaysaan afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin allah waxa uhi wladiina kuwa aamanuu rumeeyo wacamiluu sameeye asaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wadkuruu xasuusta id waagii akhadnaa aanu qaadnay mihaaqa banii israa'iila yacquub ubadkiisa ballantoodii aanu ka qaadnay ballan adagoo dhaar lagu adkeeyey oo waqulnaa lahum aanu ku nidhi laa tacbuduuna caabudi maysaan waa ballamihii laga qaadaa la galay waana khabarun bimacna nahyi oo ey laa tacbuduuha caabudina ila allaha alla mooye axad kalaha caabudina wa bilwaalidayni wa axsinuu u soo qadar si bilwaalidaynka ugu tacalluqo wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna u samafala ixsaanan samafalid wadilqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ee xigtadiina u samafala walyataama agoontiina u samafala iyo walmasaakiini kuwa masaakiintae baahan oo waquuluu ku yidhaahda linnaasi dadkana waxaad ku tidhaahdaan xusnaa wanaag qowlan daa xusnin hadal wanaag u saaxiiba ku yidhaahda oo macnaha afkaagu ha hagaagsanaado rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam alkalimatu ayibatu sadaqa ereyga wanaagsani waa sadaqo wax kale haddaanad la baxayn erey wanaagsan dheh isagaa sadaqa ku ah markaa ruuxu afkiisa inuu hagaajiyo iyo ereyga afkiisa ka soo baxaya iyo ficilka xubnihiisa ka dhacaya waa sifaadka muminiinta lagu yaqaano oo aqiimu oga asalaata salaadana oga oo aatuu bixiya azakaata zakadana bixiya uma tawalaytum dabeed waad jeedsateen ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minkum idinka idinka mid ah walxaal baad jeedsateen antum idinku mucriduuna kuwa jeestay aad tihiin wadkuruu xusa id waagii akhadna aanu qaadnay mihaaqakum ballantiinna oo waqulnaa lakum aanu idinku nidhi laa tasfikuuna daadin maysaan bimacnaa laa tasfikuu ha daadinina dimaa'akum dhiigagiinna ha daadinina walaa tukhrijuuna anfusakum ay walaa tukhrijuu hana bixinina anfusakum nafihiinna ha bixinina oo min diyaarikum guryihiinna ha ka bixinina macnaha barhkiin barhka kale yuu saarin uu bara bixinin uma aqrartum dabeed aad qirteen arrinkaa walxaal antum idinku tashhaduuna aa ka markhaati kacaysaan ballan baanu idinkaga qaadnay arrimaha inaydaan dagaalamin inaydaan isbarabixin inaydaan isku bahaysan cid kale uma antum dabeed idinku haaulaai ya haaulaai kuwaasow taqtuluuna waa laynaysaan anfusakum nafihiinni barhkiinba barhka kaluu dilaya oo watukhrijuuna waa barabixinaysaan fariiqan qayb oo minkum idinka idinka mid ah min diyaarihim guryahoodii baa ka barabixinaysaan tadaaharuuna xaal aad isku bahaysanaysaan calayhim korkooda bilithmi dembi aad isugu bahaysanaysaan iyo walcudwaani xadgudub wain yaatuukum intaasi waa ballamada ay khilaafeen oo waa isdilayaan oo way isbarabixinayaan oo way isku bahaysanayaan laakiin wain yaatuukum usaara tufaaduuhum waa qodobka keliya fuliyeen ilaa afar bay ahaydeen wain ya'tuukum hadday idin yimaadaanna usaaraa iyadoo lasoo qafaashay walaaladiinnii yahuudeedee kale iyadoo lasoo qafaashay hadday idin yimaadaan tufaaduuhum waad furanaysaan walxaal huwa ikhraajkaa aad barabixinaysaan muxaramun mid laydinka xarime uu yahay calaykum idinka korkiinna ikhraajuhum bixintoodu ay tahay mid laydinka xarimay huwada ka bedel haddaba afatu'minuuna miyaa rumaynaysaan bibacdilkitaabi kitaabkii towraadaha barhkii miyaa rumaynaysaan oo watakfuruuna aad ka gaaloobaysaan bibacdin barhka kalena barhna miyaa rumaynaysaan barhna miyaa ka gaaloobaysaan famaa jazaau man mid abaalkiisu maxaa u ahaaday marka istifhaam laga dhigo waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah oo macnuhu wuxuu noqonayaa istifhaamta inkaarigii waa macno nafyi eh famaa jazaau man mid abaalkiisu miyuu ahaaday ma ahaanine yacni mid abaalkiisu miyuu ahaaday dulli mooyaane maya ma ahaanin de waa dulli uun marka waa bimacna nafyi waxaa kaloo lagu yani lagu macnayn karaa maada naafiyo oo famaa jazaau man mid abaalmarintiisu may ahaanin kaasoo yafcalu samaynaya daalika arrinkaa lasoo sheegay oo kitaabkii badhna rumaynaya badhna ka gaaloobaya qofka sidaa sameeya abaalkiisu ma ahaanin minkum xaalu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooye wax kale ma ahaanin fi lxayaati nolosha uu ku dulloobo addunyaa ee dhow haddii addunyaa ishtiqaaqeeda laga keeno min addunuwi haddii addunyaa laga keeno min adanaa'ana waa tii liidateen qiimaha lahaynee xaqirnayd famaa jazaau man mid abaalkiisu ma ahaanin kaasoo yafcalu samaynaya daalika arrinkaas oo minkum xaalu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooye wax kale ma ahaanin filxayaati nolosha uu ku duloobo noloshii addunyaa ee dhoweyd ama liidatay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabkiisa u daran ayaa loo celinayaa wama allaahu alle ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah waxau ihi ulaaika kuwaasi aladiina kuwa ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwii ishtarow ku iibsaday alxayaata adunyaa noloshii adduunyada bilaakhirati aakhira siistay yacni aakhiro ku iibsaday ee macnaha adduunyo qaatay aakhirana ka tegey ilan badu waa matruugii oo falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabkii laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo loona gargaari maayo alla waxau ihi walaqad aataynaa muusa alkitaaba waqafaynaa min bacdihi birusuli waaataynaa ciisa bna maryama albayinaati waayadnaahu biruuxi اlqudus alla waxa uu yidhi walaqad walaqad lawallaahiye laamtu waa muwaa'atu lilqasam walaqad wallaahiye laqad aataynaa waanu siinay dhab ahaantii muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa waa siinay oo waqafaynaa waxaanu raacinay min bacdihi isaga dabadeed birusuli rusushii ayaanu raacin oo ka daba keennay qafaynaa waxay ka timid min alqafa alqafana waa qadaadka waa xagga dambe markaa waanu ka daba keennay weeyaano waa ambiyadii badnayd badnayd ee reer banu israa'iil ee iska daba imanaysa midbow mid bedelayay oo wa aataynaa waxaanu siinaa ciisa nebi ciisana ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa ilan ilaahay wuxuu ka khalqay min ummin bilaa waalid oo mucjizu ahaa wa kelimatu alqaaha ilaa maryam marka saasaa loo leeyay ibna maryama ilan iyadaa laga abuuray oo aabbo ma lahayd wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nebi ciise ciise ibna maryama ina maryama ahaana waxaanu siinay albayinaati aayaadkii mucjizooyinkii cadcaddaa oo waayadnaahu waxaanu ku xoojinay ciise biruuxi اlqudusi ruuxdii la ahiray waa jibriil calayhi الsalaam waa min idaafati اlmawsuufi ilaa sifati mawsuuf sifadiisii loo idaafeeyey oo aruux اlmuqadasa dee ruuxdu waa mawsuufkii alqudusna waa waa sifadii haddana waa laysu idaafeeyey allah waxau ihi afa kulamaa jaa'akum mar kastuu idin yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uu idinla yimaado kaasoo laa tahwaa anfusakum nafihiinu aanay jeclayn istakbartum miyaa isweynaysiinaysaan istifhaamtii ku jirtay afa kulamaa waxay ku dhacaysaa ficilka istakbartum miyaa iskibrinaysaan oo fa fariiqan qayb ambiyadii ka mida kadabtum waa beeniseen wa fariiqan qayb kalena taqtuluuna waa laynaysaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yahuudeed quluubunaa qalbiyadeedu gulfun waa mid daboolan dabool baa ku xidhan bal kaba kaalay daboolkaase dabool xisi oo la arkayo saaran ima jiree ku macnawiya mooyaane lacanahumullah ilaahay waa nacdaloo naxariistiisa waa ka durkiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ayaa lagu nacdalay faqaliilan waxa yar maa oo aada u yar yu'minuuna intay rumaynayaan oo maadan waa lita'kiid alqila yarayntaasuunbaa la sii akidayaa wax yar bay rumaynayaan waxaana culimmadu yidhaahdeen ilan kuwani waa gaaladii oo iimaanba ma lehee marmar baa laga cabiraa qilada bimacna alcadam waxa yar waxaan jirin baa laga cabiraa oo faqaliila maa yuminuuna ay laa yuminuuna aslan ayaa macnuhoodu u dhacaya alla waxau ihi walamaa jaaahum markuu u yimid nimankaa yahuudeed kitaabun kitaabu u yimid kitaabkaasoo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaaday waa kitaabkii qur-aanka ee nebi maxamed lagu soo dejiyey kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum waxay haysteen oo towraada oo xaqii ku yaalay ka markhaati kacaya oo walxaal kaanuu ay ahaayeen min qablu horena yastaftixuuna kuwa ilaahay gargaar u weydiista uga gargaar dalba cala aladiina kuwii inuu uga gargaaro alleh kafaruu gaaloobay iyagoo horena alle u weydiisan jiray oo uga gargaar dalbi jiray inuu kuwan gaalada ugaga gargaaro nebiga lasoo bixin doono falamaa jaaahum haddaba markii uu u yimid kitaabkii iyo rasuulkii lagu soo dejiyeyba falamaa jaaahum markuu u yimid dhammaa carafuu wixii ay garteen oo nebigii ay tilmaamihiisa hayeen iyo kitaabkii lagu soo dejiyey markuu u yimid kafaruu waa ka gaaloobeen bihi isaga wixii ay garteenay hore u hayeen waa ka kufriyeen falacnatullah ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina kuwa gaaloobay korkooda ha ahaato allah waxau ihi bisa maa bisa waxa xumaaday maa shay shayga oo ishtarow ay ku iibiyeen ishtarow maanta waa bimacnaa baacuu maaha iibsashadii wixii lasoo iibsanayey waa iibintii iyagaaba naftoodii ku iibiye gaalnimo marka bisa waxa xumaaday maa shay shaygaasoo ishtarow ay ku iibiyeen bihi maaga anfusahum nafooda ay ku iibiyeen oo maxay ah an yakfuruu ay kufruhum waxay ku iibiyeen waa maxay waa gaalnimadooda ay ka gaaloobeen bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey marka maadii nakiro mawsuufa aynu ka dhigno jumlada dambe aynu ku sifaynay ama macrifo mawsuulaa ka dhigo jumlada dambe sila ka dhig oo waxaa tidhaa bisa waxa xumaaday maa ay ladii kiibaa xumaaday kaasoo ishtarow ay ku iibiyeen bihi ladiiga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen maanta haddaba bihidu dee waxay gashay ma'khuudkii iyo matruugii may gelin kufri baa la qaatay soo maaha ma'khuudkay qaateen waa maxay ay beddel qaateen ee naftooda ay ku iibiyeen soo gaalnimo maaha gaalnimaday qaateen baa ba'dii gashay bihi waxaana ina soo maraysay ba'du inay gasho had iyo jeer maxay matruuga marka maadaama ba'dii maanta ma'khuudka ay gashay ishtaraa waa bimacnaa baacuu oo naftoodii waxay ku iibiyeen kufrigan gaalnimaday qaateen baa bihi marka ay gashay maxaa markaa ay u gaaloobeen bagiyan ay liajli bagyin xadgudub ay xadgudbayaan darteed an yunazila allaahu lian yunazila allaahu laamu cillo u soo qadar oo maxay u xadgudbeen lian yunazila allaahu ilaahay inuu ku soo dejiyey darteed bay u xadgudbayaanoo xasadka u samaynayaan min fadlihi deeqdiisii oo waxyigaa alla uu ku soo dejiyey calaa man yashaau cidda u doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah laba cilaa meesha ku jira bagiyan mafcuulu liajlihi hore waxaa lagu cilaynayaa kufrigooda oo maxay u gaaloobeen liajli lbagyi xasad iyo xiqdi iyo xadgudub an yunazila allaahuna waxaa lagu cilaynayaa bagyiga laftiisa oo waa cilat lcila oo maxay u xadgudbeen lian yunazila allaahu min fadlih waxay ka xun yihiin ilaahay deeqdiisa ciduu doona inuu ku galladaysto oo waxay leeyihiin maxaa annaka naloogu soo dejin waayo annaka uu nooga mid noqon waayo nebigu ee uu carab ama haashima ama quraysh u noqday alla waxau ihi fabaa-uu waxay la noqdeen markaa biqadabin cadho calaa qadabin cadho kale kor saaran waa cadho cadho saaran bay la noqdeen walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun dulleeya haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay oo ugu horeeya waa qubxu raddi اlxaqi licadami muwaafaqatihi lihawa nafs foolxumada ay fool xun tahay in xaqa loo celiyo oo loo diido hawadaada markuu waafiqi waaye iyo waxaad adigu doonayseed jeclayd oo afa kulamaa jaa'akum rasuulu bimaa laa tahwa anfusukum istakbartum waa hawaraac hanuun baanay doonayn waxaa kaloo ku jira mowqifu lyahuudi min arusuli wa takdiibuhum wa qatlu bacdihim mowqifkii liitee yahuudi ay rusushii alla ka qaadatay ee barhkood ay laayeen barhkood ay beeniyeen fa fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluuna kadabtum maadi baa laga dhigay taqtuluuna maxaa mudaaric looga dhigay laba midba waa la yidhi mararka qaarkood jumladu waxay noqon kartaa inshaa'iyatun waxa weeyaan lafdan wa khabariyatun macnan oo xagga macnahay khabari ka noqon kartaa oo taqtuluuna ay qataltum waxaa kaloo lagu fasiray maya ee mudaaricu waxa uu faa'iideeyaa tajadud iyo istimraariyo wax weli taagan oon go-in markaa nimanku dilkay ambiyada hore u leynayeen may dayne xataa nebi moxamed bay damceen dilkiisa ilaahay baa ka difaacay tabaaraka wa tacaala markaa wa fariiqan taqtuluuna waa wax weli mustamir ah oo ay laynayaan wax mudaaric looga cabiray wa aataynaa ciise bna maryama albayinaati waa mucjizaadkii la siiyey ee ka mid ahayd ibraau lakmahi walabras yacnii inuu bogsiinayo idamka alle markuu masaxo qofka indhahala ka barasta qaba ixyaau lmowta oo dadkii dhintay qaarkood uu soo nooleynaya waa mucjizaad ilaahay ku karaameeyey nebi ciise calayhi salaam biruuxi lqudusi waa aruuxu lmuqadasa sida raajixa waa jibriil calayhi salaam walamaa jaaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqu limaa macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu culimada qaar waxay yidhaahdeen way ku tawaasuli jireenoo waxay odhan jireen ilaahw nebigaad soo saari doonto noogu hiili markaasay guulaysan jireen laakiin warkaasi waa daciifoo waxa weeyaan sax ma aha laakiin sidaa saxiixii waxa weeye waxay ilaahay ku weydiisan jireen gargaarkay odhan jireen nebiga aad soo saari doonto ee tilmaantiisa towraad aanu ku hayno ilaahw hore noogu soo saar anu rumaynoonu raacno dabeed intaanu raacno anu annakoo isaga la soconna cadowga iyaga la dagaalana iyo gaaladan carbeed oo aanu ka guulaysana markaa waxay ugu hanjabi jireen carabta kalena nebiga iman doona marka la soo saaro intaanu raacno oonu annakoo isaga la soconna idinla dagaalana aanu idinka guulaysan markaa yastaftixuuna waxay ilaahay weydiisan jireen gargaar cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobee ka soo horjeeda inuu uga gargaaro oo nebiga uu hore u soo saaro si ay u raacaan oy u rumeeyaan marka macnaha waxay weydiisan jireen oo odhan jireen allow hore noogu soo saar si aanu u raacno oo dabeed isaga sababtiisa aanu uga guulaysanno cadowyadeeda macnuhu waa sidaa sida saxiixa ah allah waxau ihi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa waanu siinay oo waqafaynaa waxaanu raacinay min bacdihi isaga dabadeed birusuli rusushii ayaanu ka daba keennay oo wa aataynaa waxaanu siinay ciiseha nebi ciise ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati mucjizooyinkii cadcadaa baanu siinay oo waayadnaahu waxaanu ku xoojinay biruuxi lqudusi ruuxdii la tahiray waa malakuljibriil calayhi asalaam afa kulamaa jaa'akum mar kastuu idin yimaado rasuulun rasuul bimaa laa tahwaa anfusukum nafihiinnu waxaanay jeclayn mar kastoo rasuul idinla yimaado hee istakbartum miyaa isweynaysiinaysaan waa istifaamtii fa fariiqan haddaba qayb ambiyada ka mida kadabtum waa beeniseen wa fariiqan qaybna taqtuluuna waa laynaysaan horena waa u laysaan waanad laynaysaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadayadu gulfun waa daboolan tahay bal kaba kaalay daboolkaase lacnahum ullah ilaahay waa nacdalo naxariisiisa waa ka durkiyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedaa lagu durkiyey oo lagu fogeeyey oo lacnad loogu riday faqaliilan waxa yar maa oo aad u yar yu'minuuna intay rumaynayaan waa maba rumaynayaan oo waxaa looga jeedaa qilada bimacna alcadam walamaa jaaahum markuu u yimid kitaabun kitaab min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum wixii la jirkooda ahaadoo towraada oo wa kaanuu ay ahaayeen min qablu horena yastaftixuuna kuwa ilaahay ka gargaar dalbo oo cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobay inuu uga gargaaro ilaahay weydiista oo macnaha inuu ugu gargaaro rasuulkaa uu soo saarayo si ay u rumeeyaan ay u raacaan haddaba falamaa jaaahum markii uu u yimid maa carafuu wixii ay garteen oo rasuulkii iyo kitaabkii laga soo dejiye ah kafaruu waa ka gaaloobeen bihi macruufkii ay garteen falacnat ullaahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina gaalada dushooday ahaatay ama ha ahaato ducaa calayhi ka dhig bisa maa haddaba shay baa xumaaday shaygaasoo ishtarow waa nakiro mawsuufa ama bisa maa ay ladii kiibaa xumaaday kaasoo ishtarow ay ku iibsadeen bihi isaga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen ishtarowda waa bimacnaa baacuu iibiyeen soo iibsadeen maaha oo dee iibintu waa shayga qofku iibinayo ishtaraana wuxuu soo iibsanayo markaa imika waa naftoodiibay gaalnimo ku iibiyeen weeyaan markaa bisa maa shay baa xumaaday kaasoo ishtarow ay ku iibiyeen bihi maaga anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen bacduna ma'khuudkiibay gashoo kufriga ah waxaa xunay naftooda ku iibiyeen waa maxay an yakfuruuda waa makhsuusu demigii ilan bisa waxay qaadataa makhsuusu demi oo almakhsuusu bidami an yakfuruu ay kufruhum ka ceebta iyo xumaanta lagu gaar yeelayo ee lagu googeynayaa waxa weeye an yakfuruu ay kufruhum waa gaalnimadooday ka gaaloobeen bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey maxay uga gaaloobeen waa ciladii bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii ayay uga gaaloobeen waxay garteen oo maxay u xadgudbayaan waa cilo labaad an yunazila allaahu lian yunazila allaahu ilaahay inuu ku soo dejiyo darteed bay u xadgudbayaan min fadlihi deeqdiisa uu ku soo dejiyo waa waxyiga e calaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah waxay la xadgudbayaan oo xasadkaa ku xambaaray xumaan ay ka xun yihiin maxaa waxyigan loogu soo dejiyay nimankan miyaa nebigu anna ka ahaado miyaa yahuud laga soo saaro muxuu carabu noqday waa xasad iyo xiqdi way garanayeen laakiin xasad iyo xadgudub bay u diideen waxay garteen alla waxaa uhi markaa fabaa-uu way noqdeen nimankaa yahuudeed bikhadabin cadho ayay la noqdeen oo calaa cadhadaasoo calaa khadabin cadho kala kor saaran fabaa-uu waxay la noqdeen bikhadabin cadho cadhada oo calaa khadabin cadho kala dul saaran cadho cadho saaran bay la noqdeen walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun duleeya waidaa qiila lahum aaminuu bima anzala allah qaaluu nuuminu bima unzila calayna wayakfuruuna bima waraaah waidaa qiila marka lagu yidhaahda lahum iyaga aaminuu rumeeya marka lagu yidhaahda bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan nuuminu waxaan u rumaynaynaa bimaa kii unzila lagu soo dejiyey calaynaa korkayaga walxaal bay sidaa odhanayaan yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bimaa waraa'ah ay bimaa siwaah wixii ka soo hadhoo dhanna ay ka gaaloobayaan ama wayakfuruuna walxaal yakfuruuna ay ka gaaloobayaan bimaa waraa'ahu wixii ka dambeeyey kutubtiisa ay ka dambeysayna ay ka gaaloobayaan oo dee tii nebi maxamed lagu soo kitaabkii nebi maxamed uu ka mid yahay sal alla alay slam walxaal bay ka gaaloobayaan huwa kaa ka dambeeyena uu yahay alxaqu xaqii uu yahay musadiqan xaal u rumaynaya xaqaasi limaa macahum kii macooda ahaaday waxay haysteen ee towraad ahaa isagoo u markhaati kacaya ilan kutubta ilaahay ee samaawigii isma beeniso ee way isrumaysaa sidaa darteed ayuu waajibku yahay in dee kutubta samaawigoo dhan la wada rumeeyo rusushoo dhanna la wada rumeeyo laakiin camalfalku wuxuu yahay oo keliya kitaabkii u dambeeyey nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam oo kuwii horeo dhan kaasaa nasakhay oo xukunkooda zuuliyey qul waxaad ku tidhaha nebi allow falima taqtuluuna haddaba maxaa u laynaysaan ambiyaa allah ilaahay nebiyadiisii maxaa u laynaysaan min qablu hore aa u laynayseen maxaa hore nebiyadii ilaahay ugu disheene ugu layseen markaa mudaaric baa laga cabiray waayo ilaa hadda ayay doonayaan waxaa kaloo la odhan karaa dee waa inshaa'iyatun lafdan wa khabariyatun macnan eh falima taqtuluuna ay falima qataltumna waa la odhan karaa maxaa hore ugu layseen ambiyaa allah ilaahay nebiyadiisii min qablu horey in kuntum haddaa ahaateen muminiina kuwa run sheegayo rumaysan haddaad rumaysantihiin oo iimaanka aad sheeganaysaan idinka dhab yahay maxaa ambiyadii hore ku layseen ilan waxay yidhahdeen waxaanu rumaynaynaa bimaa unzila calayna xaqiiqaduna waxay tahay may rumayn waayo ninka kitaab keliya rumeeya kutubtao dhan waa rumaynaya rasuul keliya qofka rumeeyaana rusushoo dhan waa rumaynaya sidoo kale hal kitaaboo kutubta samaawiga ka mid a qofka beeniya kutubtii oo dhan waa beeniyey hal rasuuloo rususha alle ka mid a ruuxa beeniyaana dee rusushii oo dhan waa beeniyey waayo kulligood dee iimaanka iyo tawxiidka waa ka sinaayeen ee sharaa'icda hoose unbay ka kala duwanaayeen umamku allah waxau ihi waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiye rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan nu'minu idan maanta idaadii halkay ku tacalluqaysaa qaaluud ah oo waxay odhanayaan waqta qowlilqaa'ili lahum aaminuu marka uu ka ku odhanayaa ku odhanayo aaminuu marka lagu yidhaahdo ayay iyaguna waxay odhanayaan qaaluu aamanaa waa rumayn qaaluu nu'minu waanu rumaynaynaa marka qaaluu maxay ku tacalluqday yacni waxaan u jeedaa idaadii maxay ku tacalluqday qaaluuda dambe ilain qaaluu waxay odhanayaan wakhtiga sidaa lagu yidhaahday sidan odhanayaan tacalluqana macnaha laga fahmaa ilain marka lagu yidhaahdo rumeeya markaasay odhanayaan nu'minu markaa odhanayaan taasoo kuma tacalluqayso waa qaaluuda markaa jawaabka ah alla waxau ihi markaa waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya bimaa kii anzala allah alla uu soo dejiye rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan markaas ilaa waa mutacalaqii idaadu waa mutacalliq qaaluuduna waa mutacalaqii qaaluu markaasay odhanayaan nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa kii unzilo lagu soo dejiye calaynaa korka yaga wayakfuruuna wayna ka gaaloobayaan bimaa waraa'ah wixii kaa ka dambeeye kutub ahaydna waa ka gaaloobayaan ama wayakfuruuna way ka gaaloobayaan bimaa waraa'ahu ay bimaa siwaah kaa wax alla wixii ka soo hadhay horaysiya dambaysaba waa ka gaaloobayaan walxaal huwa kaasi alxaqu xaqii uu yahay kaa ay ka gaaloobayaan musadiqan xaal uu yahay xaqaasi mid rumaynaya limaa macahum kii la jirkooda ahaaday waxay haysteen ee towraad ahaa isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya qul waxaad ku tidhaha nebi allow falima taqtuluuna oo maxaa u leynaysaan ambiyaaa allah nebiyadii ilaahay maxaa u leynayseen min qablu hore in kuntum muminiina in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad ahaateen maxaa ambiyada u leynayseen aad ku gelayseen wallahu subxana wa tacala aclam